magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga daafuray tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda maxaabiista tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalaya saraakiil ka socota laamaha ammaanka garsoorka iyo xeerlaalinta jubbaland wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan ujeeddada kulankan waa la sheegay hadda sardaalkii kaala iyo agaasimaha wasaaradda ayaa sheegay waxa weeye u adeegidda xawo maxaa maxaabiista iyo xaquuqul-insaanka in la ilaaliyo oo loo qareebo sidaas uu ku saabsan yahay baran doontaan ayaamaha soo socda marka waxaa la rabaa horta waa inaad ogaataan marka koowaad maxaabiista loo qareemayo oo xiran ma ahan dad la nacay oo la xirxiray oo la addoonsanayo maaha waa dadkeennii dad ka mida oo dembi galay oo lagu abaalmarinayo in bulshada laga dhex qabto dembiyada ay galeen lagu ciqaabayo waxaa marka muhiima inta ay meesha ku furan yihiin in loo qareemo wax la baro oo iyagoo ka duwan sidii ay awal ahaayeen haddii lagu soo xoreeyo inay wax dileen haddii lagu soo xoreeyo inay wax habeen iyagoo ka duwan oo wax wartay oo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda si fiican loo dhisay oo berri markii ay ku dhex noqdaan bulshada laga yaabo inay noqdaan hogaamiyaal iyo wax soo bartay farsamo yaqaana ah oo waxaa la rabaa inay ka soo baxaan xabsi ma doonayno markay xabsiga ka soo baxayaan iyagoo waxba iska bedelin oo sidoodii hore oo kale ah in maanaha ay ku soo bardaan bulshada dadka la rabo inay bedelaan oo maskaxdooda bedelaan oo waxa ay garanayaan bedelaan oo xusuustooda kor u qaadaan waa dadkiinaan meesha fadhiya iyo kuwo kale oo hadda insha allah tababara kala siin doono waxaa la rabaa marka inaad u istaagtaan inaan dadkeenna ka dhisno inaan ka reebno xubaanta oo aan wanaagga kula dadaalanno oo berri ay noqdaan dad fiican waxaa la rabaa in ayaga laftooda ay ka shallaayaan oo ilaawaan oo dembiyadii ay galeen ay u qoomameeyaan inay dembi xun galeen oo bulshada ay sama dambe uga soo noqon wixii oo kale oo isku filaadaan dad farsamo yaqaanaha oo shaqaysta ay noqdaan waxaa laga yaabaa minta maanta tuuga lagu soo xiray beri inaad u dhaatid waa tireereeru kaalay korontada guri ay gurigaan baan u baahanaya ebis macallin baan u baahanaya dadka waxay qaba marka waxaasoo dhan xabsiga inay ku bartaan baa la rabaa xaquuqdooda in la ilaaliyo oo sidaas macnaha loo ilaaliyo xaquuqda dadkana la ilaaliyo oo dadka dhibaatadu u geysan weye in dadka laftiisa xaquuqulisaankiisa la ilaaliyo oo laga qabto wixii dadka dhibaya waa xaquuqulisaanka ka mid ah marka labadan casho oo soo socda insha allah tababarkaasaan qaadan doontaan waxaana inii wadi doona saraakiil ka socota hay-adda kaalo wayan fadhiyaan iyo wasaaradda cadaaladda dad ka mid ah oo ka mid yahay agaasimaha waaxda xabsiyada marka sidaasaan inkula dadaalamayaa kulankuna waa inoo furan yahay si kastaba ma ahan tababarkii ugu horreeyey ee loo qabto laamaha ammaanka garsoorka iyo xeerlaalinta jubbaland